barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha kaagaaban efemyada geeska africa iyo caalamka o dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com
halkani waa washington duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin arbaca ah lix iyo tobanka bisha janawari sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa kowdii iyo barhkii duhurnimo halka ay washingtonna saacaddu tahay shantii iyo barhkii subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya xuseen bare aadan iyo anigoo ah sahre ciidla nuur
qodobada aad ku dhegaysan doontaan barnaamijkeena duurnimona waxaa ka mid a waraysi gaar ah oo ay barnaamijka dhallinyarada siisay fanaanada rejibuuti ee aamina afrika miyaan haa miyaa dharaabti miyaa walwala habeenkii miyan miyan miyan miyan miyaan gam ayaa hurdada
waxaa kale oo aanu idiin haynaa gabdho isugu jira sawir qaadayaal iyo soo sarayaasha barnaamijyada magaalada laascaanood oo furtay xarun ay dadka ugu adeegaan sidoo kale heesihii ayaannu idiin haynaa axdigiyo wadaajirkeenna anigu kolka weecan maayo adoo wehelkayga doonay
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaannu barnaamijka idinku haynaa marka horese warkii dunida madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta ayaa xaqiijiyey in weerarkii dadka badani ku dhinteen ee shalay ka dhacay hoteelka iyo goobo xafiisyaah oo ku yaala magaalada nairobi lasoo gebagabeeyey madaxweyne kenyatta oo subaxnimadii hore ee maanta oo arbaca ah sheegay in ciidamada ammaanku ay ku guulaysteen gacan ku haynta goobtii ay shalayto dablaydu qabsadeen hadalkan ayuu madaxweyne kenyatta ku sheegay khudbaduu maanta u jeediyey dadweynaha dalka kenya waxaana uu sheegay in afar iyo toban qof oo shacaba lagu dilay weerarka lagu qaaday dhismaha hoteelka dusi two halkaa toddoba boqol oo qof iyagana laga soo badbaadiyey hoteelkaasi iyo goobtaasi kenyatta waxa uu intaasi raaciyey in dhammaan kooxdii argagixisada ahayd ee weerarka soo qaaday la laayey kooxda al-shabaab ayaa sheegtay in mas-uuliyadda weerarkan oo galabnimadii salaasada ahayd ka bilaabmay qaraxyo ismiidaamina iyo rasaas la isweydaarsanayey ku qabsaday hoteelkaasi ururka al-shabaab ayaa bishii sebtembar ee sanadkii labadii kun iyo saddex iyo tobankii weerar ku qaaday suuqa weyn ee westgate moll oo ku yaala magaalada nairobi halkaasi oo la sheegay inay ku dhinteen toddoba iyo lixdan qof
ra-iisul wasaaraha dalka britain teresa may ayaa shalay la kulantay caqabadii ugu weyneed ee xukuumadda talada haysa ay kala kulanto sharci dejinta iyadoo xubnaha kasoo horjeestay ay ka mid ahaayeen in ka badan boqol xubnood oo kasoo jeeda xisbigeeda xukunka haya kuwaasi oo diiday qorshaha aadka lagu muransan yahay ee ka bixitaanka britain ee midooda yurub diidmadan lagala horyimid dowladda ayaa waxaay hoos u dhigaysaa jaantuska ama jadwalka britain ee sagaal iyo labaatanka bisha march ay uga baxaysay midooda yurub keliya laba boqol iyo laba xubnood ayaa taageeray qorshaha ra-iisul wasaare may halka afar boqol iyo labaiyo soddon kalena ay kasoo horjeesteen qorshahaasi
duhur wanaagsan baanu dhegaystayaal idin leenahay dhammaanbaa dhegaystayaasha nagala socda bariga afrika guud ahaana caalamkao dhan waxaad nagala socon kartaan v o a somali com mar kasta iyo goor kasta oo ay kuu tahayba aynu ku bilownay magaalada jabuuti ee caasimada dalka jabuuti waxaa ku laabatay fanaanada aamina afriig oo muddo ku sugnayd qurbaha wariyahayaga sagal saciid faarax ayaa la kulantay aamina afriig ugu horeyna waxa ay weydiisay goortii ay dhalatay iyo goortay fanka ku biirtay dabcan heesaheedana waynu kaga bogan doonaa qaarkood dhammaan waan salaamaya shacabka reer jabuuti meelkasta ay joogaanba gud iyo dibadba marka labaad jabuuti waa markii labaadaan nimiday marka aad baan ugu faraxsanahay reer jabuuti shacab madax dhammaan aad baan ugula faraxsanahay waxaa igu maqaalaa showbaad qaban doontaa jabuuti ha insha allah dhowaan baan qaban doonaa bisha toddobiyo tobankeyga ayaan qabanaya hadduu ilaa idhaahdo taasaan ugu yeedhaayo dhammaan reer jabuuti taageerayaasheyda inay kasoo qayb galaan
showgaaga maxaad kusoo bandhigi doontaa heese cusub heesahaagii hore heese noocee kuwa hore iyo kuwa dambe intaba iyo kuwa cusub oo surprise baan kasoo bandhigi doonaa
Een, waxaad kamid tahay dhalinyarada ama fanaaniinta soomaalida ee dadku ay aada uga helaan kelibada ay soo dhigaan ama heesahooda ama qaabka ay u sameeyaan ama styleka marka gormay kow kugu dhaltay fankan iyo badan inaad soo dhex gasho wallaahi fankan wuxuu igu dhashay shucuur baa igu dhalisay oonan iga hayn iska hees laakiin aanu heesaayey Ee, madaxweynahayga dalka ilaahay magaciisa ha raajiyo ismaaciil cumar geelle troase moodaagiisii ayaan ku bilaabay fanka heestii iigu horeysaan qaaday Ee, laba heesoodaan ku taageerayay madaxweynaha dalka jabuuti iyaan fankaygu ku bilaabmay kabacdina saas uu sii socday
marka muxubo iyo jacayl wadanka iyo aad u qabtid een, madaxweynaha baa horta ku gelisay fanka haa sidaad u ogtahay waa saas markii dambena heesihii jacaylka iyo heesihii wadaniga soomaali oo dhanba inta waan galay
heestii kugu horeysay aad markaa qaaday maxay ahayd
waxay ahayd madaxweyne diriico dulqaadkiisu wacayo deqsiyo ismaaciil lagu diirsadaate colaa didawayso cadow geena didiso nabad baa dabaasho deganidan ku gaadne omaa dadaryeeshe daacadu adeegta kula duubanoo ku doonay saadige
dabcan markaa madaxweyne heestaadii run bay noqoto mar dambaa loogu celiyay aada iyo aad
M- isla haddana mar kale hadduu soo dhigto waad u heysi doontaa madaxweyne mar walba aad baan u taageerayaa dowladeyda qaaliga dhammaan aad iyagoo isku duuban aad baan u tahniyadeynayaa sida dalka quruxda badan leh. horumar nuuc qurux inta walba aad baan u taageerayaa dhammaantood dowladda qura waxba ma qaban karto laakiin waxaan ku guubaabinayaa shacabka reer jabuuti rag iyo dumarba gaar ahaan dhalinyarada dalka inaa markay dowladdu koonaha ay hayso koonaha kale ay la qabtaan quruxda dalku waa shacabka dalka marka sidaa u ogaadaan dowladoon maaha shacabkuna waa kaalinta weyn bay ka qabtaan iyaga weyaan dalkuna in iyaguna ay dowladooda dhinaca kale ay la qabtaan quruxdoodii waaye Een, dumarka markii la yidhaahdo ama wiilashoo kale eh, oo fanaaniinta ah laba qof markay hees isla qaadaan dadku probleemay ku- eh, fanaaniin badan waxay sheegeen inay dhib ku tahay siyaabo kale heesti loo turjunto oo la yidhahdo labada qof xiriir baa ka dhexeeya iyo heesti iyo ku socotay kawraadii arrimahaas weli ma- ma- ma kusoo mareen kolley shacabku dhinacay rabaan bay iskaga riixdaan nin walba maankiisa laakiin heesaha jacaylka markaad qofka la qaati fanaanka waa hees shacabka loo wada un hees khusaysa maha labada fanaana waa la qaadayaa shacabkan baan u heesnaa laakiin aniyo fanaanka markaan isla heesayno wax naga dhexayn kara ma jiro waxna nagama dhexeeyaan qaar wax ka dhexeeya may bay jiraan laakiin inta u badanaa heesaa way tabayaan adi weli ma kugu dhacay jacayl aniga si macaan ilaahay waxaan ka rajaynay inuu saa igu sii wado
waxaa la yidhaha fanaaniintii jacaylku isku dhex laaqan yihiin aan heesaha hees ma jirtaa jacaylkaagaad ku cabirayso
miyaan haa miyaa dharaarti miyaa walwala habeenkii miyan miyan miyan miyan miyaan gam ayaa hurdada hadalkiyo sheekadaadiyo jeclaystay khasa wahaago xalkaad adigu joogtiduunbay ugu hibataa naftaydu ye laabtaydan ku helane hayinka ku abade xabiibi uwadaa hogaankae ka dhowr hagardaamadiyo wixii halisgelinaye
oo jacaylka maxaa halis geliya jacaylka waan waan ooyi rabaa jacaylka maxaa halis geliya waxaan leeyahay ka dhowr hagardaamada waayo jacaylku hagardaamo iyo buuq ma u baahna inaa saa loo hayo laakiin jacaylku sideeda wuxuu macaan yahay labada dhinac marka la hayo hal qof hadduu hayo waxba ma wada karo
marka dadku ku dhegeysanaya jacayladu meelaha ku hayaan iyo kuwa lagu xumeeyo maxaad leedahay waxaan leeyahay isdheerogeliya isla haya kor u qaada yaa fanaaniin badan oo dhalinyaro ah wiilna heesa kala duwan baa la qaadaa laakiin hees waxaa jirta ani si gooni ii cajibiso soo jiidato heestan walaal ee adig iyo cawaale n heestaas aday ku timid ay
runtii waa runtaa dhalinyaro badan waan la heesay dhammaan waan salaamayaa dhalinyaradan la heesoo dhanba si gaaraan u salaamayaa heeskaas hees waxay ka mid tahay kol wadaniya kol jacayla kol walaala inta way noqon kartaa dhinacaagii qaybtaada maadaama hadda cawaala uunala joogin balse jabuuti uu joogo laakiin hadda uusan nala joogin n qaybtaada adigu aad ku leedahay haddaad codkaaga macanaa laba era iga maqliso
wanaagiyo dhalashadeenna waqayano xoorimayo walaalkay dhimashadiisa warmaha waafaysan maayo hidaha dhaqankeenna waara anigu weydayni maayo hoobaloba sidigda hoobaloba
taasi waxay ahayd fanaanada amine afrig oo ku noqotay dalka jabuuti kadib markii ay muddo ku maqnayd wadamada qurbaha waxaanay u waramaysay wariyahayaga jabuuti sagal saciid faarax
haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan heestaasi aad maqlayseen ee qayb ka mid ah miraheeda ayna maqashiisay amin afrig waxaana si talantaali ah u wada qaadaya iyada iyo cawaale aadan
axdigiyo wadaajirkeenna anigu kolka weecan maayo adoo wehelkayga doonay adoo wehelkayga doonay waraabe ku siini maayo axdigiyo wadaajirkeenna anigu kolka weecan maayo adoo wehelkayga doonay adoo wehelkayga doonay waraabe ku siini maayo
wanaagiyo dhalashadeenna waqaycana xoorimayo walalkay dhimashadiisa warmaha waafaysan maayo wanaagiyo dhalashadeenna waqaycana xoorimayo walalkay dhimashadiisa warmaha waafaysan maayo
hiddaha dhaqankeenna waara anigu weydayni maayo hidiyo wadankan ku faano waraaqa ku doorsan maayo jacaylkan wadaafinayno macaanay uwanqalayno way dhankayga ka wiiqmi maayo ciddaha dhaqankeenna waara anigu weydayni maayo ciddiyo wadankan ku faano waraaqa ku doorsan maayo jacaylkan waan dhaafinayno macaanay uwan qalayno way dhankayga ka wiiqmi maayo
caanaha ruuxa wadaynay wabayda u laaqi maayo canaawadi kala sandiisa kamaanu walwaali maayo wanaaganigo karaaya waxyaalahu quudhi maayo canaha ruuxa wadaynay wabayda u laaqi maayo canaawadi kala sandiisa xumaanu walwaali maayo wanaaganigo karaaya waxyaalahu quudhi maayo
haddaan wacaney haddaan wacanay yeshiinay walaacii naga dhammaaye alow alow aynaan iswaaye alow alow aynaan iswaaye allow aynaan iswaaye
kalsoonidu waa muhiime sidaan adigu wakiishay uweyne gurigalkeenna uweyne gurigalkeenna allow aynaan iswaaye haddaan wacanay wacanay wacanay haddaan wacanay yeshiinay walaacii na naga dhammaaye allow allow aynaan iswaayin allow allow aynaan iswaayin allow aynaan iswaayin
kalsoonidu waa muhiime sidaan adigu wakiishay uweyne gurigalkeena uweyne gurigalkeena allow aynaan iswaayin haddaan wacanay wacanay wacanay haddaan wacanay yeeshiinay walaacii naga dhammaaye allow allow aynaan iswaayin allow allow aynaan iswaayin allow aynaan iswaayin
kalsoonidu waa muhiime sidaan adigu wakiishay uweyne gurigalkeena uweyne gurigalkeena allow aynaan iswaayin allow aynaan iswaayin allow
waa xagaag heestaasi amine afrig iyo cawaale adan intaa aynu kaga nimaadno haatana laascaanood gabdhihii ugu horreeyey ee ku shaqeeya xirfadda sawir qaadista iyo duubista filimada ee gobolka sool ayaa xarun ay dadka ugu adeegaan ka samaystay magaalada laascaanood sida uu warbixintan noogu soo diray wariyahayaga cabdikariim olol magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxaa jira xarumo gabdha ay iska leeyihiin kuwaasoo sameeya muuqaalada iyo sawirada soo biirista gabdhuhu ay kusoo biiraan warbaahinta guud ahaan gobolka sool ayaa waxay tahay mid aada u yar tirada ay ku joogaan ayaa laga dareemayaa goobaha warbaahintu ay isugu timaado gabdhahan ayaa waxay leeyihiin xarun si gaara ay ugu sameeyaan sawirada ay ku hagaajiyaan iyo muuqaalada v o a ayaa waraysatay waxayna uga waramayaan siyaabaha ay wax u qabtaan xamdi cabdilaahi cali ayaa iga sheekaynaysa ugu horreyn waxyaabaha ay qabtaan iyo sida ay ugu shaqaystaan xirfadan ay iyagu halabuurteen aad baad u mahadsan tahay walaal cabdikariin sawir qaade ama midiyahu waa wax aad u dhib badan runtii anagu waxaan soo saarnaa sawirada sidoo kale fidiyoyada weliba dhanka haweenka anagoo raggana aan kasoo saarno hase haatee aad bay u dhib badan tahay dhanka midiyaha weliba gobolkeena ay joogaan habla aad u tirsan anagu waxaan u malaynaa inaanu nahay hablihii ugu horeeyey oo sawir qaadayaal sidoo kale barnaamijyada haweenku u baahan yihiin soo saara goob baan iska leenahay fotografiga alikhwaat dhanka fotografiga kudhex yaalan waxaa ladhahda xaamdi qaran photografis marka dhibaatooyinka aan kala kulanay markii aanu soo gelanay runtii dhibaatooyin aada u badan bay ahayd bal ka horreyn inaad ku dhiirataan idinkoo laba gabdhooda aadna aada sawir qaado tahay iyo muuqaaladan aada duubto maryana ay qaybta hagaajinta iyo editinka ay samayso xirfadan sidaad ku bilowdeen iyo waxyaabaha aad marka ugu horeysa idinku kalifay inaad samaysaan aysan jirin hablo sawir qaadayaala dumar badan ayaa codsiyo noo soo gudbistay oo sidoo kale meheroo dhalashooyin sawiro ay khaas u leeyihiin raba in laga qaado sawiraantii waxaa ka qaadayay rag oo dhibaato weyn bay ku qabeen marka waxaa dhacday inay noo yimaadeen ay noogana dalbadeen inaan ugu darno annagoo xirfadii naqaanay haddana aanu la baqanaynay markay noo soo bandhigeenna aanu arintii u hirgelinay sawirada marka la qaadaya dee dadku waxay jecelyihiin sawiro qurxoon weliba gabdhuhu inay arkaan sawiro muuqaaladooda aada wanaagsan yihin bal ka hor waxyaabaha ay jecelaystaan markaad sawirada ka qaadayso ay danaynayaan oo kale marka sawir la qaadayo horta waa wax fudud laakiin qeybta editinka oo la wanaajinayo loo qurxinayo waxaa jira qof cabdikariin oo cad iyo qof madoobaa ku wada imaanaya runtii waxay kuleeyihiin labaduba inaskusi u qurxisid oo labadaba aad qurxisid marka caqabadaha halkaa nooga yimaado waxaanu sameynay baagaroonno sawiraan ah oo midab kasta leh oo sida dadku ama laabtoonka iyaga aanu ku hayno aanu tusno qof kasta kalarkiisa oo dumarkiisaysan ragga u fahmi jirin ay anaga noo fahmaan sidoo kale maryan axmed cumar waxay ka mid tahay hablahaasi iyadu waxay hagaajisaa muuqaalada ay haweenka ka duubaan waxayna ii sharaxaysaa markay muuqaalada ka duubaan iyo siyaabaha ay u sameeyaan baliga hore muuqaalada iyo siyaabaha ad ugu samaysaan oo kale iyo sidaad ugu dhiirateen marka hore cabdikariinow waad mahadsan tahay walaal marka koowaad waxa aanu sameynaa waxaa la yidhaahdo editing iyo photograph fotogaraafku marka koobaad waa in qofka sawira laga qaado islamarkaana aanu ku shaqaysan karno markaa xirfadeeda aqooneed ee aanu leenahay sidaa darteed ba waxaanu go-aansanay in aanu iibsano qalab aanu ku samayno sawiro ku qaadno islamarkaana editinna aanu ku samayno taas oo ay awood noo siinayso baahidii gobolka ka taagnayd islamarkaana dumarku ay u baahnaayeen tusaale ahaan oo kale dee markay gabadhu ku timaado oo kale ama muuqaalka laguu soo gudbiyo ama sawirka laguu soo gudbiyo waxyaabaad xoogga saartaan maxaa ka mid a oo ah qofka jidhkiisa qaabkeebuu ula qabsanaya laydka kaamirada in aan iyadana inta badan aanu ka fakarno waxaa kaloo jira oo iyadana meesha aan ka marhnayn in uu ay ka mid tahay qaybaha iyaga ah si sawirkii markaa isaga iyo laydkii kaamirada iyo make upkii ay isu qabsadaan islamarkaana uu usoo baxo sawir qurux badan taa iyada oo taa aanu ka duulayno ayaa haddana waxaanu samaynay bagarunis kala duwan oo fara badan oo aanu ku hayna inta badan brogrameska aanu wax ku edhidgarayno ee babulaarka ah ee aanu ku edhidgarayno ama aanu ku samayno sawirada iyo muuqaalada labadoodaba xirfadan aad soo kordhiseen maadaama aad gabdha tihiin oo aad muuqaalada iyo sawirada aad qaadaan waxyaabaha idan haystee caqabadaha ah ee idin hortaagani maxay yihiin
caqabada koobaad ee na hor istaagtay markii koobaad waxay ahayd confidence la-aan ama kalsooni la-aan maadaama bulshadii aysan u baran gabadh shaqaynaysa oo wariye ama fotograafarada iyo gabadh culumta kombyuutarka soo baratay oo editarad ah oo awood u leh inay sawiro qurux badan iyo muuqaalo qurux badan soo saarto caqabada koobaad ee bulshada nagala kulantay khaas ahaan dumarka waxa weeye kalsooni la-aan in aysan markii koobaad bilihii ugu horreeyey aysan gabdhuhu ku kalsoonayn inaanu awood u leenahay inaanu sawiro ka qaadno islamarkaana aanu u qorxinno iyo muuqaalo weliba qurux badan aanu usoo saarno markaad gabadhii aad sawirka u hagaajisaan oo muuqaalkii u samaysaan kadibna aad mobaylkeeda ugu shubtaan ama kombyuutarka ay aragto maxay darintaan inta badan waxaan isku daynaa inaan samaysano waxaa layidhahda customer satisfaction anigu aan kombyuutarka la dul fadhiyo oo sawirkii la qaadoba aanu ka rogno kaarhka kadibna aanu edhidgarayno at the same timena uu markaa qofku sawiradiisii uu qaato ama inta ugu macquulsan markaa ee loo heli karaya inuu qaato labadan ay qaadeen hablahani ayaa waxay tahay mid dhiirigelinaysa in gabdhuhu ay shaqooyinka warbaahinta iyo sawir qaadista ay kusoo biiraan magaalada laascanood way ku yaryihiin hablo noocan oo kalea waxayna ii sheegeen xaruntan inay u sameeyeen si ay ugu caawiyaan haweenka gobolka sool cabdikariin nolol v o a magaalada laascanood
halka dhegeysta nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imaneysa washington haatana aan kusoo dhaweeyey mikrofoonka axmed teekh oo nala socodsiinaya wararkii ciyaaraha
kulan wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha ciyaaryahan sadio mani ayaa ku adkaystay in kooxda liverpool ay xilli ciyaareedkan ku guulaysan doonto koobka horyaalka brimier liaga ee dalka ingiriiska isagoo sheegay inaanay dhibaato u arkiin cadaadiska saaran ee ah inay hogaaminayaan loolanka loogu jiro horyaalka kooxda tababaree yorgen clob ayaa waxay afar dhibcood ay ka sarraysaa kooxda kaalinta labaad ku jirta ee manchester city waxaana horyaalka ka harsan lix iyo toban kulan tababaraha kooxda manchester city beb gardiola ayaa liverpool uga digay cadaadiska ay leedahay in la hogaamiyo horyaalka hase yeeshee maane ayaa waxa uu ku adkaystay in kooxdiisa ay la qabsan karto cadaadiska ka dhalanaya hogaaminta horyaalka brimier liaga isagoo sheegay inay diyaar u yihiin inay soo gebagabeeyaan muddo sagaaliyolabaatan sano ah oo kooxda liverpool ay sugayso in horyaalka ay hanato waxa uu sheegay kooxdani ma ahan koox fashilmi doonta waxaana hubaa in aynu noqon doonno horyaalka brimier liaga dhinaca kale goolhayaha kooxda kubadda cagta manchester united david dakeeyah ayaa ku faraxsan in uu sii joogo kooxda waxaana la sheegay inuu diyaar u yahay in uu u saxiixo qandaraas cusub haddii kooxdu ay isku raacaan hase yeeshee ciyaaryahankan u dhashay dalka sbain ayaa la sheegay inuu doonayo in laga dhigo mid ka mid ah ciyaaryahanada ugu mushaharka badan kooxda kubadda cagta manchester united wararka ayaa waxa ay sheegayaan in ciyaaryahankan uu doonayo in ugu yaraan uu helo saddex boqol oo kun oo lacagta baamka dalka ingiriiska ah toddobaadkiiba kooxda kubadda cagta manchester united ayaa hal sano oo dheeri ah ku dartay qandaraaska ciyaaryahankan bishii nofembar ee lasoo dhaafay taasi oo kusii hayn doonta kooxda ilaa sanadka laba kun iyo labaatan wadahadallo u socda ciyaaryahankan iyo kooxda ayaa la sheegay inay yihiin kuwo ku socda si aan aad u firfircooneen hase yeeshee labada dhinacba ay ku kalsoon yihiin in heshiis ay gaari karaan ciyaaryahan david dageya ayaa la rumaysan yahay inuu yahay mid ka mid ah xidigaha ugu wanaagsan ee goolhayaasha caalamka waxaana la sheegay in maadaama uu yahay labaatan iyo sideed sano uu u arko in fursadani ay tahay tiisii ugu dambaysay uguna wanaagsaneed ee uu ku xaqiijin karo in uu helo qandaraas aad iyo aad u culus ciyaaryahankan ayaa la sheegay inuu doonayo qandaraas la mid ah ama ka sarreeya midka paul fogba iyo kan alexis sanches oo ah labada ciyaaryahan ee ugu mushaharka badan kooxda kubadda cagta manchester united xubintii cayaarahana waa nageyntaas
aad buu mahadsanyahay axmed oo nala socotiinaya ciyaaraha halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o a washington haatana dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa heesta ruun iyo fanaanka maxamed xasan xuseen la foole
heeskaasi ruun iyo codka fanaanka la foole ayaan kusoo gabagabaynaa baahinteena idaacadadoodinkii malaslaanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo